warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax saaka ka dhacay inta u dhexaysa hotel kabital iyo uunlay ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ugu yaraan lix ruux oo ay ka mid yihiin xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda puntland ee maamulka gobolka mudug siciid cali yuusuf gaadyare wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug xasan cabdiqaadir xasan ruush iyo afar ruux oo kale oo laba ay yihiin askar ilaalo u aheyd xisaabiyaha iyo laba cunug oo caseeya ayaa ku dhimatay qaraxa ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee puntland gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland axmed muuse oo kulmiyo la hadlaya u dhimashada lixda ruux ay ku jiraan mas-uuliin ka tirsan maamulka puntland iyo caruur caseeye ah qarax maadamana aa dhacay hotel online hortiisa waxaa laga taagsaday daanfayare ilaaladiisii laba qof oo kamida masiyaasooda xasan ruush laba laba yaryaro laba yaryaro baalashlayaala adiga weli geeridu ma urursana lix waa la hubaa dadku waa googo-an yahay waa tagnay waxba waa kala garanaynin kullii qaraxu ninkaasuu ku dhacay odayga ah dad badanna waa la dhintay ilaa lix toddobaday hadda maraysaa inta la hubuka hadda waxaan kaadinaynaa bal inta nool inta inta isaysta jirkoodii aan gudab u diyaarin baan awaan ku jirnaa xisaabiyihii maaliyadda weeye banaanka xisaabiyuhu meelahaas la fariisan jiray hoteelka iyo hortiisa iyo biilisa kasoo horjeeda iyo raacaadada aydin fariisto san isku qarxiyaa lay adiga hoteelka hortiisa ee biilisa kasoo horjeeda oo la yidhaahdo carow federaal carow federaal oo meesha iyadana baaba'day xasan ruush nidaamka siyaasi xasan ruush
inkastoo maamulka gobolka mudug ee puntland uusan xaqiijin qaraxa ka dhacay gaalkacyo nooca uu yahay ayaa goobjoogayaal waxa ay xaqiijiyeen in qofka isku soo xiray walxaha qarxa uu salaamay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee maamulka gobolka mudug ee puntland kadibna uu isqarxiyey dhanka kale afhayeenka al-shabaab ee u hadla markii ay meel weeraraan sheekh cabdicasiis abuumuscab ayaa sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay leeyihiin al-shabaab islamarkaana bartilmaameedka uu ahaa siciid cali yuusuf oo uu sheegay inuu la shaqayn jiray surdoonka etoobiya sida ay hadalka u dhigeen al-shabaab ayaa magaalada gaalkacyo ka geysta qaraxyo iyo dilal qorshaysan